dhismaha iskuulkan iyo weliba iskakaaladeena maamulka deegaanka shiiqaale iyo shacabka si bulshadu meelasey ku nool iyo helana walbarasha wafdi wusaa ku dareeray wasaaradda walbarashada galmudug dallada walbarashada ee baraarugka maamulka gobolka galguduud iyo kan degmada dhuusamareeb iyo weliba meelase iyo ndeerina si oo qeyban ku naqdaan furitaanka iskuulkan iyo sidii oon ku wareejii lahayeen dallada baraarug iyo ku shaqeeyasa horumarinta walbarashada deegaankaasiya gudoomiyaha deegaanka shiiqaale iyo weliba uusoo ku warbiyay sida bulshada iyo maamulka iyoon ka dhiseen iskuulkanga deegaanka shiiqaale waxaa isugu yimid dadka intaan la eg odayaasha leh culummada leh hooyooyinka leh ilmaha yaryarkaa oo loo rabo waxbarasho leh guddiga deegaanka leh dadkaas faraha badan waxaa kaloo meeshaan iskugu yimid maantay wasaaradda waxbarashada galmudug tiim ay hogaaminayaan iyo tiim ay hogaaminayo ka socda dowladda hoose maamul ka mid ah dadkaas oo badan dadkaasuna hadda waxay intaanu isugu yimaadeen dadkan oo aqoontoodii ay ragaadeen wax aqoona aan lahayn iskuul hadda ka hor aan lahayn xilligan ayaa la bilaabayaa cumar saciid cali oo ku mid ee madaxda dallada walbarashada baraarug iyo weliba usa bulshada deegaanka ka baaqay in ay ku faa'iidaystaan fursadda walbarasho fadhisho lankashaani runtii waxaa farxad ah dadka deegaanku inay ku baraarugaan qiimaha ay leedahay waxbarashadu waxaana suuro geliyey wakhti la geliyey oo ay geliday wasaaradda waxbarashada galmudug runtii waxaan rabaa in dadaalkaas la sameeyey ousa ku imaan wakhti gaaban ee wakhti fog uu soo bilowday waxaa jiri jirtay xilli dowladda dhexe ee soomaaliya waxbarashada ay hagayday galmudug maamul la yidhaaha yimid oo waxbarashada haga waa la soo daadejiyey hadda waxaa wax samaynaa maantay oo halkan wax ka fura waa maamulkii degmada waana wax farxada deegaanadu inay ku baraarugaan waxbarashada agaasimaha walbarashada degmada dhuusamareeb maxamuud axmed cali iyo bulshada ballan qaaday in iskuulkaas iyo sheenayaan agabka walbarasho ee lanku baahanyaa
inaan si gaara idinkugu mahad celiyo maadaama dadkiina aad keenteen dhismihiina dee heerkeena uu gaaray maxaa aniga laigu leeyahay aniga waxaa laigu leeyahay wax kasta ee wasaaradda waxbarashada ay idin awoodo inay idiin keento oo ah agab sida bugaagtii jeestooyinkii qalimaantii waxawaadoila kurakuraastii sabuuradihii wax walba oo laydiin awoodo maalintaas laga bilaabo galabta ilaa iyo wakhtiga ugu dhowow la heli karo inaan idiin keeno aniga waajibaadka shaqo oo laygu leeyahay waa midkaas waxaan rabaa si gaara inaan idinku ballan qaado asbuucan hadda lagu jiro dabayaaqadiisa galabta markaan tagaba hadduu ilaa idma berri wixii buugaagtii manhajka ahaa ee macallinka uu casharka ka dhigi lahaa kuwii ilmahan yararka ay wax ku qoran lahaayeen jeesooyinkii qalimaantii waa diyaar ismaqlayna waa diyaar waa soo dhiiba hadduu ilaahay idmo waxaa kala xisaabtamaysaan farxaan dheer oo ah kormeeraha gobolka galgaduud oo safarka dambe halkaa nagu matali doona hadduu ilaaha yidhaahdo
soddonkii sin lahdhaafi weliba jire shacab badan oo ndeerna adeegyada aasaasiga oo ayay ku mid ita walbarashada